بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugunsudayaal hamiinfaylaha ka dhawaada warka ownima ee warbaahinta warsan qodobada shargadiisan warkaana ownima ka dheega doontaan onina siinkahayniyo wayba ku mid ee qiimo siliidal shalgadadow magaalada baydhabo oo kor inkahi arday walkubaradaas iskuulaadka dowladda maamulaas oo hadhawaayo manhajka cusub ee dowladii khasaarti nololo dadka ku shaqeeyow suubiyow ka kobo oo caqabadaha wajahdi sarcinkahow ku kooya qiimada habka lashal iibsadow ee magaalada baydhabo maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya oo geega shirhal maalin inka furmi magaalada baydhabo maamulka koonfur galbeed soomaaliya red indejiyow insuubidi qaar kumida dadka bogtaala akhbaaraadka banaanka warkaana ownima isinka dheega doontaan wanayna siinkahayniyo wayba inkawiina dowladda maraykanka oo dalsho ku quridi labaatii kow askari oo sacuudiyaan ah
warsan media network waxay idiin soo jefisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin talaadee waa arbaxagalahayta taariikhdii ka eedanta tumiyo afarta bilo koowaad lamada kun iyo labaatanka may bana hadheegtena qodobadii warkaan haddana in diyaar garoowa usugiyo fidsan oo intaas inku jeediyi doona anoo qaalid cabdiga ka bilownay qiimo saliidda la shal iibsadahay magaalada baydhabo oo kor inkahi sida warbixintu ninka fiiriyo cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo walbaaluku dareemahay sarankow kukooyi saliid cadayda oo inta badanba iyo isticmaaleen dadka baadiyada iyo haan magaaladaba iyo saliidaska qaaliyowdii iyo-na ganacsatada iyo un kukooyo jartay magaalada muqdisho saliidaasa oo wadamadiiya kukooyo jartay gabaabsi ka nagati taasna sababag nagati sarankohowka saliid cadayda kakooyi arrintan iyo weliba walkuweydiinay cabdiqaadir macalin xuseen oo kumid eh ganacsatada magaalada baydhabo badeecada horta gaar sidee buu isku faylata inta badan laakiin hata saliida safaylan gaalowti kamaraynin qoysaha marka gaalowti lay ilaan sababto meeta ay shay walba horta gohe amanka goho binaanka ku qoyay hamarta ku gohe saasta gaari garowe sababta ilaan saliida yaraati magaalada higaa ku goti antana ku yaraati binaankana walaa ini horanka tilgaale saasa ka gaaloway maishada waynin qoysaha magaalada xamaraku kuweesa jirgaanka saliid cadayda iyo hadda welibaa kamaraha ee magaalada baydhabo labaatan iyo saddex dollar i bar iyo-na markii hore la shalsiisada jaray tumay todoba dollar welibana muuqata iniya ka siyaadi lix dollar jirgaankii saliid cadayda saliidaasa gaalowtilikiley langdareeriyaha gaalaha manaha gaadadahaymaleh gaalowti sidii intaa le manaha lankii magaalada dhatee gaado ka biimaayey baadidaas lanquhaymaleh labaatan iyo saddex dollar ibaramarahayd tumi todoba dolar tumili dolar tumi shii dolar laga maraasi oran oo maydii kortay todoba dolar inin dhahayta dhiyaas inta badanba markii maciishada qaaliyowda welibaa dadka dareemayana culaasya dhiniga dhaqaalaga ee oyo hala gudboonaata dadka danyarta ee oo ongadada korna maciishada qaaliga ee maadaama ganacsatada magaalada baydhabo iyo maciishada unkukooyasa magaalada muqdisho iyo-na magaalada baydhabo un lahayna deked taasna yeesheenta ini sarankahow kakooyi saliid cadayda iyo mararka qaar oyo shalgowka kooyasa maciishada kale eediyeedan maadsanya cabdulaahi arday walkubaradaas iskuulaadka dowladda maamulaas oo hadhawaayo manhajka cusub ee dowladda hasaarti sida warbixintu ninka fiiriyow cabdinaasir axmed mayow
iyadoo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda walbarashada hiddo iyo tacliinta kore ee xukuumadda soomaaliya ee suubidi manhaj midaysan oo lanka talagalay dugsiyada hoose iyo dhexe ee ardayda soomaaliyeed deegaanada koonfur galbeed iyo nagadi maamulkii uun ka horreeyey oo la hadeersii manhajyada buugaagta ardayda soomaaliyeed doctor ayuub oo kumita iskuullada galanta kahayta dowladda federaalk soomaaliya ayaa maydbaa kula kulumay ardayda iyo oona hadhawaayay manhajka wasaaradda walbarashada iyo hadeersidii baydhabo anoo bismillaah anoo maarira maxamed nuxudiin saatoo kusoo iskooga doctor ayuub dugsi hoose dhexe doctor ayuub baydhaba anoo kusoo fasanka sheedad oo mayadka ninshanka faraxsana ooda ninka in baqaarka ninka jar oo inta nin iyo doon oo nin haay maamulaha qabilaar mar oo nin iyo aan ka faraxsan tisku ay baydhowdhan koonfur galbeed isku casharayno ka faraxsan qabilaar mar oo nin iyo aan buutaas لا أنا ما ليرون نفس محمد دريس أقصد سكول كتير جاران فصلك تدوات هرمودي ستودنت جروب هم سلك مجادي ليرة أم بوجات هندير إيه لان فرح سنة من رأي بقار كن إنجلترا ما ملوغان إنهاي مردون وين إيويدان هو ننسي أو إيه هو من رأي بقار كن إنجلترا سكول كام نور نيال معاملة نيال اسكو مدلا نيال تك فرح سنة من رأي دولة كونفر قبل دوات لان سومالي لأين عشرة لان الناس نجي إيه لان فرح سنة إيه دي لان ما سنة embiyo maxamed daahir oo ee maamulaha dugsiga doctor ayuub ee baydhabo marya ku hadalaasii buwaagtila hadeersiiya sheegtay iniyuu ku faraxsan yihiin saas oo kalena sheegtay inay waalidiinta ardayda ku wargeliyeen buwaagtila hadeersii maybana sheegtay inay dhowaan iyo ardaydan qiibii doonaan ee weli hana deerey buwaag oo manhajkii una baahanayna oo muddo sugaani iyo hana deereen ilaahay inkama hadiyaan wasaaradda koonfur galbeed itan federaalka isku kaashadeen iyo midhadima hadalamaad isku leh ee buwaagta hana deereen laakiin weli ma qaybeyna nidaam iyo administrationka jara oo laga qaybiyo ee hana deereen maadaama oo wali la rahin guri ko manka kinka jara koona ma adee aada koon isu aamo ba ka manka kinka jara muddo lahu yaqaanace buwaagti maadaama oo oo stoorkana ka jaraan oo qaybiyoleynin dhiman oo una qiibini amal yee lamid adka ardayda dhammaantii ogiin arageen insheegnay waalidiinta insheegnay guddiga c c community education committee intii insheegni dhammaan waa insheegi intii buwaagti hana deereen oo buwaag aan hadda dator iib ahaan ee weliba ha ideereen saddex kun oo yar dhimaga ha ideereen ee insha allahu ilaahay rooba mardhow oo qayben oo fadaana un oo midhar isku kaashan iniga wasaaradda ee guddiga waalidiinta awlaada dhammaantan isku kaashan nidaamkana qaybi fadiya hub ilaahay ergiya ka horjarna waana qaybiyaana mardhow san ka dhaqso badan qaybiyaana sanadka duseedkii bahani folle ee imtixaanaadkii markuu insha allah hub ilaahay er mardhow qaybiyaana ardaydan weliba ka faraxsan yihiin ee ku dhumo moqnahay hordhaan manhaj oo gareedwan ilaa eed ama koowad ilaa sideedad eh waa mada inkorito dad hadeero manhaj oo sax ah ee eh ee dhammaan way midoobay soomaali iskuulka doctor ayuub ya ku mid eh dugsiyada gaarka ee iyo galanta ka hayta dowladda federaalk soomaaliya dhinaga kale ninka suurtagalna inuun halna iskuullada gaarka langleye eediyadan mahadsanyi cabdinaasir nololo dadka ku shaqeeyow suubiyow ka kobo oo caqabadaha wajahdi sida warbixintu ninka fiiryaas maariya macalin cali aadan arab waliba isku mid ayaa dadka koba katolow suuq weyn ee magaalada baydhabo gaar ahaan kawaanka weyn afaafshay hor maalintii dhan meelasyo waqtishay inka badanaanka qaadadee aadan labaatan iyo kow sana iyo shaqadu haya welina tolay kobo sandal iyo dacas welina is adeegsaday oo qalabhaan inka shaqeeyay mudo iyoonay isbeega aadan waliba saddexaasla makafalan nololiis cagto usa ku helow koboon usa tolow inka badanaan weliba use helay lacag deerasa labaatan ishan kun oo eh shilinka soomaaliga waa ko use oo iinku sheekayow nololiis iyo shaqada usah qobig sheegaya shaqadu maya ka biiray waqti dheeraha ka biiray dhawaati kuwa sini ka jira waxaa faan kusoobsani mala dhibley kula kulmaayo rabshilay kula kulmaayo kuma waraabtee qoe ilaa tumi kuu saa fadhiy tumunka kun hale tumi shan kun hale bilaamayd kofta haytana latiyaasay ka jirtaa gemaasle iyo heraatayaas dhirfe meejir ama aytagal iyo kadareka oo nsuubiye walibaan kula kulmo adadangsaabo yaa iskool indhikida walbi kugu dhiibo yaa walaruubi laakiin walbi kugu dhiibo walbi bilaajagaase noole way kulbawaysana sidaa farwada qobi waa giraawidaayan guryiha guraayan bulshin dhibaato
haayarab aadan arab usishareesleyme ee weliba jiree migal badan oo us amal ee oo suuga baydhabo katolaayan kobo iriidi ahaanka bahaasa waana anka dhiyaasa siyo an helaan lacag haabiyaraato weliba kamaarayaayana nololiyo iyo qoosisho maamulada hirshabeeliyo koonfur galbeed soomaaliya oo geega shir halmaalin anka furmi magaalada baydhabo sida warbixintu ninka fiiriya waryaagaana maxudiin xusni wuxuu ahaa shir hal maalin ah oo u dhexeeyey dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo qaar ka mid ah madaxda safaaradaha caalamka ee dowladda soomaaliya taageera waxaana shirkan martigelisay dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynayaasha koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa si wada jira u shir gudoomiyey shirkan maanta ka dhacay xarunta kumeelgaarka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo iyadoona shirka ay fadhiyeen qaar ka mida wasiirada labada maamul waxyaabaha ugu waaweynaa ee shirkan labada maamul ku dhex maray magaalada baydhabo looga hadlay ayaa ka mid ahaa amniga guud ee deegaanada labada maamul iskaashi dhaqaale ee koonfur galbeed iyo hirshabeelle dhex mara kaabiyaasha dhaqaalaha iyo weliba xasilinta hay-adaha dawliga ee labada dowlad goboleed madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dhinac fadhiyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo qaybta hore ee shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid muhiimad weyn u leh shacabka dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed wasiirada wasaaradaha qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta ee labada dowlad goboleed axmed madoobe nuunow iyo guuleed macalin cabdulaahi ayaa ka hadlay sida ay uga go-an tahay meelmarinta ajendayaasha shirka maanta looga hadlay
ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay euda arrimo amniga guud ee labada dowlad goboleed iyo sidii looga kaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed iskaashi dhaqaale ay yeeshaan labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed khaasatan horumarinta beeraha horumarinta xanaanada xoolaha horumarinta kalluumaysiga iyo in oo iska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka isku xiri lahaa labada dowlad goboleed sidii loogu dhisi lahaa helabooro iyo iyo kaabayaasha ganacka dhaqaalaha waxaa kale loo hadlay dib u jifin waxaa kale loogu hadlay dib u helidda xal waara arrimaha barakacayaasha xoojinta hay-adaha dawliga ee labada dowlad goboleed ayaa looga hadlay waa shirkii labaad ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle uu ku dhex maro magaalada baydhabo oo ay ka wada hadlaan qodobo iskaashi ay ku noqdeen iyadoona shirka iskaashi ee kii kan ka horreeyeyna uu baydhabo ka dhacay bishii disembar ee sanadii hore
maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo reed indejiyow insuubidi qaar ku mid ee dadka bogtaale ah sida warbixintoon ingafiiriyaw yuusuf sheekh aadan
kaamka barwaaga oo ka yaala duleedka dhanaga bari ee magaalada baydhabo yo waliba ka noola daddiiro kunguus hanasiu ha barakacyaale hanasiu ha ku barakaci deegaanadii horeeyo onka noolayeen oo ka yaala koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo dhowaan sidii dhul ooyo degaan dadkan barakacyaalka eh dowladda koonfur galbeed iyo dowladda maamulka ninka deega gobolka bay yo ilaahay marshiiha degana ilaahay hamdiyey ku awal horo wali haynay kaamam oo ilaahay amarjay kaam ha baraka ayahay ana naftatida waylaha oo guuriya ala amaar meelan dhow dad oo baraka ayaal eh dhulkuna deganayna dhul una lena mahayn dhul lanka leh waqti jee ilaahay amarshiyah haay waqti alla waqtigi oo ilaahay amarshiyah ee ambaahadoo ku guulasan lan eryahay maamulkaasanii boogadi walina nere ilaahay amarshiyah dhul asan deganaada san lahaashi eh dowladda biyaaso lasan dejiye qaabkaas andaka koyni haddana alxamdulilah waqti ka noolna guryaalkan wadan ilaahay amarshiyah waa inayn dhiso hayta dowladda koonfur galbeed hay-ado ilaahay amarshiyah la kaalmaysadeen sida n r c i o m iyo ilaahay amarshiyah konseer haang iyo dhismadaasna hata nin wadaan guridin haang haang hata ilaahay amarshiyah haafka iyona weli hadbajo hataba laga jaro lahaayo wali fadaane rajigayn ayaa ilaahay amarshiyah in ilaahay nin kordhiifiyaa waanga ka qabna nibidaynu haalka ilaahay amarshiyah siduu ini hatan ilahay marji kusii badan halno ilaahay ku rajaan mahadallaan sugunta ilaahay alle
madii ana saas ahaa inta mayna sheentay dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhah oo isla ogiin hay-ado maamul koonfur galbeed hataa kumid ayiyana sheenti inta madinana sheeni dhulana nasi dhullaang ahayni bayaalko oo gaduudena nin dhisi hay-adda ay oo laankumad ewa nin dhisti madii hay-adda intaas nin dhisti wali ununa ka kabanaya buushiska unu ka jarni buushiskaas madi unu ka kabanaya atan ilaahay marjay atan waliba atan maninisaaya hiyada ana jiingida alwaahiyaal galabsaas e oo isan dhisdaasan beesad iyo shan boqol dollar ee san siyaaneen ereen galabkaasa shaqadiisa hata ka jarna dhismadaas hatanin sood markii hore maya ku guurinayay gabal al amaar dheeraw oo una higaheedo iyo higa dawladda buwaal una hata mdaas kaaysanin lahayna inta madi una koyni baadani haysati dhullaang oo geeka inta ku guur bara inta nin guur ee to ee to biilaang ee to nolol humo keel ee to gurlaang ee ni haysati madi inta koyni na biina helni dhula helni eed eedan ka faraasagna wali kale hataa unan dhab qabna oo higa waxbarashada higa tacaleenta هيك أمريكا دقال هم ده أنا دولت هيك أنتن نشان هتن يدا كفران إيه يدا كمان سنة تازن qaar ku mid ah dadka ku nool kaamamka barwaaga iyo weliba inkuwar beena markii hore meeliyo degnayeen iyo meelo maalintan iyo degniin mukhtaar maxamed iyo iskow dhaysanow weliba yoo ku mid ahayn horjoogyaalka kaamamka barwaaga weliba niyo inku dhulkan oyo sidii maamulka koonfur galbeed iyo oo kaaladaayaan hay-adda kahortaga ee i o m raxiim aan magaaga mukhtaar mid mada lehe ee may hata ka sugnaa ilaahay amarsiyaha meel barwaaga la eraw dawladda koonfur galbeed iyo dawladda dhexe maamulka ninka deega gobolka bay yaa ilaahay amarsiyaha degangna ilaahay hamdiyey ku awal horo wali haynay kaamam oo ilaahay amarsiya kaam ha baraka ayaa hay ana naftatida weylaha oo guuriya ala amaar meelan dhow dad oo baraka ayaa leh dhulkuna deganayna dhul una lena mahayn dhul lanka leh waqti jee ilaahay amarsiyaha haayi waqti alla waqtigii oo ilaahay amarsiyaha ee ambaahadoo ku guulaysan lan eryahay maamulkaasan ii boogadi walina nere ilaahay amarsiyaha dhul isan deganaada san lahaashi eh dawladda biyaaso lisan dejiye daabkaas andaka koyni haddana alxamdulilah waqti ka noolna sanadkii hata dhawaayay kowtiis baa ilaahay weliba li- lihaad meelo warkaasay ka dhugunsado haytaan warbaahinta warsan istuudiyaha baledka baydhabo labaatiyo kob askari oo ku tirsan ciidanka sacuudiga iyo la kaburiya dalka maraykanka miilaso iyo tababar inku dareeri ciidankun la buriye kureed markii kookumada ciidamada sacuudiga ee tababarka liinjeeya maraykanka usa toogasho injeysadii askari kale oo amerikaan ah askartun la buriyey may ka eedayn intii usa ka lug lahaay toogashadii kookumada usa injeysadii askarta amerikaanka haabahaata xer ilaaliyaha guud ee maraykanka william baar ya sheegay inta askartun laka aragi qalablinku shakiy intiyo adeegsadaan kooxo jihaadoonka ah iyo sawiro anshaxumo ah sade ku mid ah shaqaalo ciidamada badda maraykanka iyo la dili lix kalena way dhaawaci taasoo sheentay inta xakad la geliyey tababarka usa maraykanka gudo dalshe usa ka siiya ciidamada sacuudiga xeer ilaaliyaha ayaa sheegay intay falkuun toogashada ee ku dhidi saldhigga ciidamada irka ee benscola usahaay fal argagixiso meba kaloo sheegay inta shirkada apple iyo ku dal badan intiya un furan lama teleefon yoo la hayan raggii la dili aanasoo ku mid haay waana sheegay intiyo iska dayen intiyo burburiyaan teleefoonka galanta si walcadan ah ninku helna mayba xeer ilaaliyaha intaasay raacsiiyey inta ciidamada sirdoonka gudo ee f b i-da maraykanka iyo reed hangnagen keedkii teleefoonka ka jari haabahaata wargeeska the new york times yaha ka wara maaha intii hay-ado sirdoonka f b i-da laka wareejiye xogtanan kun weerarka jeysada kaydii bartiis internetka maybana shirkada iyo diidda intiiyo furta teleefoonka galanta taasoo sheegtay intiiyo ku horkooyahayta badqabka barnaamijyada teleefoonadiya shirkadun yar dhowr jeer oo hore mayba ismaandhaaf dhammaray laanta sirdoonka maraykanka kureed markiiyo f b i-diyo dal badan inta shirkadun iyo anfurta teleefoon yoolayin shakhsiyaad linkushakiisaiyo falal argagixisanimo shirkadoona iyo indiida intii anfurta teleefoonadaas xeer ilaaliyaha maraykanka iyo mayba kaloo usii sheegay intii ragun hadda la buriyo muuqaal ku duubeen ninkii weerarka jeysaday marki usa weerarka dhihi mayba intaasay ka dare inti tum iyo todoba ku mid a askarta la buriyo laka heli caddeymo muujiya inti baro internetkiiyo ka daabaceen walyaabo la xiriira argagixisada dhammaan labaatan iyo kow askari iyo mayba laku saaray liiska tababarka maybana redlahanka nagay dalsho tallaabadun yo midyo iska kaaladan sacuudiga iyo f b i-da yo hadalshii raacsiiy haabahaata labaatiyo kow kun askari oo ee laka buraya dalka maraykanka yo mayba hadawal dambe ee lahanka oogna sida usi sheegay xer ilaaliyaha guud mayba weli tababarka sii wada doonay siyeed boqol iyo konton askari oo ku tirsan ciidamada militariga ee dalka sacuudiga koo ku mid a raggii weerarka jeysada oo laka magac dhaba jari maxamed ashmaari iyo weerarka ka hor mayba la sheegay inta ciidanka la wadaagay muuqaal weerar ah oo xilli iyo casheeyaayan saldhigga ciidanka irka ee benscola iyo e saldhigga inta badan laka tababaraw ciidamada ajaaniibta ee la jeeyo maraykanka maybana hore ninka tababaray ciidamo ku shal dareeran dalka talyaaniga jarmalka iyo singabuur guud ahaan warkii hamingnimisan kula dareertan warbaahinta warsan akhyaare surunkuwaninka ega warkii mayba intaasin ku jeedi anoo qaalid cabdi ah diniga sanacada mahadaha ku deerto injineer bilaal hilaal inta warkan koola mid eh hawada reedinka kulamaana akhyaare bahda warsan isku duuban waana siin ku tabti sidaas iyo nabadgelyo